markaasuu wuxuu yidhi u khalkhalay ninkii haddii hadda lagu yidhaahdo waad dhimanaysaa saacado kadib iska daaye waxaan hubaa haddii la yidhaahdo qof nagamida toban sano kadib daqiiqada noocaasa baad dhimanaysaa wuu khalkhali lahaa ten years haddii lagu dhaho baad noolaanaysaa waad khalkhali lahayd caawa maada seexateen laakiin qofku ma oga markuu dhimanayo waxaad dhici karta caawa inaad dhimanayso ma ogi marka ninkii wuxuu yidhi nebi allah waxaan kaa baryayaa intaad dabaysha amartid nabiyullaahi sulaymaan ilaahay baa dabaysha u sakhiray bal meel fog igee maashaan mawdkan aan ka carare markaasuu wuxuu yidhi ma iska daysi maya suyi ninkan ha la qaado aqsaa bilaadi lhindi ha laga tuuray hindiya meesha ugu dambaysa ninkii waa la qaaday meeshii baa lagu tuuray meeshii marka lagu tuuray mawdkii baa sugaaya nafti baa laga qaaday maalintii labaad ayaa malagii soo noqday markaasuu nabiyullaahi sulaymaan baa wuxuu ku yidhi maxaa shalay ninka saa ugu fiirinaysa markaasuu yidhi waxaan la yaabay ninkan inuu ku dhinto aqsaa bilaadi lhindi hindiya meesha ugu dambaysa inuu ku dhintaa u qoray anoo marka shoobin iska samaynayo oo dad kalu dilaayo meelaha iska warwareegayo ayuu wuxuu arkay ninkaana meesha fadhiya ninkaan wuxuu meesha ka qabanaya waan la yaabay waa ninkan u qoray inuu ku dhinto hindiya meesha ugu dambaysa marka wuxuu arrintii baan istiqraabsaday waan la yaabay saasaan u fiiriyey ninkan laakiin waxaan la yaabay buy markaan tegey waxaan idhi buu yidhi wixii ilaahay rabuu sameeyaa allahu aclam waxaytu yajcalu risaalata marka bal ninkan xaggaa lagu qoraye halkaanuu joogaane adigu meeshii lagugu talagalay aad meeshii markaan tegey ninka sugayaan u tegey naftiina waan ka dhaaday nafta bini aadamku waa saas meel kastood joogto daqiiqada ilaahay kuugu talagalay baad dhimanaysaa shaki male qofku ma dhaafayo laakiin ikhwaani waxaa isweydiin mudan waxa qofka bini aadamka ah ugu muhiimsan waxa weeyaan marka uu qofku dhimanayo waxa uu ku dhinto hadduu qofku markuu dhimanayo ku dhinto cibaado adkaar qur-aan akhris towbadkeen soon isagoo wax wanaagsan ku dhex jira qofkaas waxaa layahay khaatimo wanaagsan buu ku dhintay waxaan aada ugu farxay shalay markaan khudbada jumcada ka baxnay ayaa waxaa isoo wacay walaalaha walaal ka mid a markaasuu wuxuu yidhi khudbada jumcada markaan ku jiray ayuu sheekii dhintay xadiidka nebiguna wuxuu lehy sala allah alay wasalam qofkii maalinta jumcada a dhinta waa jannadu gelaya waa ahlu janna ama hameenkeeda dhinta marka nin culimo ah oo sheekh ah oo salaax lagu yaqaanay oo cibaado lagu yaqaanay oo daaci ahaa oo haddana ay ku soo aadeen dhimashadiisa saacaddii jumcada la tukanayay waa bishaaro bishaaro wax weyn weyn wax aada u weyn weyn qofka hadduu markuu dhimanayo uu ku dhinto macsiyo isagoo gacanta kula jira ama isagoo wax xun samaynayo ama isagoo meel xun taagan waxaa la yahay waa khaatimo xun calaamad xun weeye ilaahay ha naga badbaadiyey dad baa waxay ku dhintaan ayagoo wax xun oon fiicnayn samaynayo walidaalika xadiis waxaa jira ikhwaani nebigu leh sal allahu alay wasalam idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalahu ilaahay hadduu addoonka khayr la doono wuu shaqaalaysiiyaa shaquu u dhiibaa ilaahay saxaabada nabiga way la yaabeen o kayfa yastacmiluhu ya rasuul allah rasuulka ilaahu see buu ugu dhiibayaa shaqada markaasu wuxuu yihi nebigu sal allahu alay wasalam yuwafiquhu licamalin saalixin camal wanaagsan buu waafajiyaa ilaahay uma yuqbadu calayhi markaasaa lagu dilaa camal wanaagsan baa loo diraa markuu camalka gacanta la galo ku dhimanaya khaatimo wanaagsan wey way dhacday salafkii iyo dadkii dambe oo muslimiinta ahaba dad iyagoo camal wanaagsan samaynaya ku dhintay way dhacday waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah cali ibnu abi aalib radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ah oo amiirulmu'miniin ahaa gabar la dhihi jiray asmaa bintu cumays baa waxay leedahay kuntu cinda caliyin waxaan ahaa cali agtiisa lamaa tacanahu ibnu muljim ibnu muljim markuu nabarka ku dhuftay cali waa la dhaawacay nin baa dilay nin dhallinyaro ah ayaa oo dadka khawaarijta la dhihi jiray abaa wuxuu rabay inuu ku janno taga cali ibnu abi aalib buu ku janno tegaya cali ibn abi aalib buu ku janno tegaya cali oo salaadii u socdo marka seef ku dhuftay isagoo dhahaya weliba waan liibaanay fusdu warabbi lkacba rabbiga kacbadaan ku dhaaftay ee waan liibaanay markuu ku dhuftay seeftii ayuu cali wuu dhacay waa la soo qaaday gurigiisaa la geeyey isagoo sakaraada waan u nimid bay tiri waxay tahay annagoo cad fadhina ayuu cali suuxay arrintaan fiiriya wuu suuxay xoogaa markuu suuxsanaa bay tihi ayuu indhaha soo kala qaaday markaasuu waxay tidhi wax kaluu fiirinayaa aanan arkaynin markaasuu wuxuu yidhi bay tidhi alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إلهي وحام هذله بلنتي سنوه شاقي وحنو بلنك على هم نوغ شاقي ملكو ندحرسي جنة بو ندحرسي ما شاء ربنا الجنة كقلينا وحاوناك بتقفك خيرك سمينا يا عملك سمينا يا مركزو حول يريد الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ilaahaygii murugadii naga qaaday ayaa mahadle ilaahay waa kafuur shakuur markaasaa isagoo saas dhahayo aayaad qur-aan akrinayo iyuu wuxuu dhahaya baa layidhi marxaban marxaban haadihi lwujuuh wejiyadan aan u jeedo soo dhowaada wejigaan insina ma ah jinina ma ah waa wax kale soo dhowaada wuu dhintay saasuu ku dhintay khaatimo wanaagsan wey waa cali bn abi aalib radia allahu canhu walidaalika ikhwaani salafkii culimadeeda dhan waxaa la sheegay saxaabada nebiga ha ugu weynaadeene qofku markuu dhimanayo waxaa ka muuqan jiray isagoo wax khayra samaynaya inuu dhinto marka ikhwaani qofku wuu dhimanaya shaki ma leh geeriduna meelay kuu jirto ma ma taqaanid culimo iyo caamo iyo qof yar iyo qof weyn ma kale leh laakiin waxaa la rabaa qof walooba inaad ogaatid walla waad dhimanaysaa markaad dhimatidna adoo keligaa baad ilaahay hor istaagaysaa qof walooba xusuuso aayaddan hadda ku tukanaynay waxaa ka mid ahayd markii qofka dadka laga sheekeeyey laga sheekeeyey laga sheekeeye laga sheekeeyey qof kasta aatiihi yma yowma alqiyaamati farda aati araxmaana cabda wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda qof kasta isagoo keligii abuu ilaah u tegi doonaa isagoon qofka cid la soconin saaxiibo la soconin ehel wadanin lacag wadanin caruur wadanin keligaa mas-uuliya fardiya maalintaa haddaad xusuusnaato ikhwaani waxaad dhimanaysa oo qalbigaaga ku yaraanaysa in wax kale ay qalbigaaga galaan qof walba wuxuu isleey maalintaas keligaa aad tahay badbaad hadda waa inaad ka shaqayso hadda waa inaad ku fakarto ila qofku uu badbaadayana waxaa lagu gartaa qofkii wax wanaagsan ku dhintay wax wanaagsan ku dhintay inuu qofku khaasan waxun ku dhintayna waxaa lagu gartaa qofkii waxxun isagoo samaynaya ku dhintay haddaad fiicnaan ku dhimatid wanaag baad kasbatay haddaad xunaan ku dhimatid xumaan baad kasbatay waxaan idin waxaan naftaydi naftiinaba u dardaarmayaa ikhwaani waad maqlayseen hadda aan ka sheekaynaynay ilahay waxaan ka baryaynaa sheekha dhintay sheekh maxamuud food caddi inuu naxariisto ayaan ilaahay ka baryaynaa qof kastoo muslim ana wuu dhimanaya mar baad dhimanaysaa nebi maxamed baa dhintay saxaabadii nebigaa dhintay qof kasta geeridu way u imaanaysaa laakiin ikhwaani markay geeridu qof walaba kuu imaanayso adoo camal wanaagsan samaynaya geeridu ha ku timaado see lagu garanayaa qofka markii geeridu camal wanaagsan ugu imaanayso imaam ibnu kaiir wuxuu leeyahay qad ajra allahu lmaliku caadatahu annahu man caasha calaa shay maata calayhi ilaahay wuxuu ku socodsiiyey sunnadiisa qofkii wax ku noolaada wuu ku dhintaa haddaad camal joogtayse waad ku dhimanaysaa saxaabada nabiga waxaa dhacday qaar dhihi jiray cabdullaahi bnu abi sarx buu ahaa ilaahayow salaada subax igu dil buu dhihi jiray ilaahayow salaada subax igu dil waxaa la yidhi waxaa dhacday waa nin faatixi afriqiya la dhihi jiray isagoo salaad subax tukanaya ragcaddii labaad markuu tukanayay sujuuddii ugu dambaysaa naftu ka baxday mar walba wuxuu dhihi jiray ilaahu salaada subax anoo tukanayay dil ayuu dhihi jiray nafta iga qaad sujuudda ugu dambe salaad subax buu ku dhintay marka hadduu qofku wax joogteeyo wuu ku dhintaa hadduu qofku wax ku dhintana waa lagu soo saaraa isagoo wixii gacanta kula jiraa lagu soo saaraa soo ninkii ma ahayn hashu ku istaagtay nebigu u dhahayay hadaboolina madaxiisa isagoo sidiisoo dharkiisa qaba duuga xadka ninkii taagnaa qiyaamada waxaa la soo saaraya isagoo la beegsanaya isagoo labeyk allahuma labeyk dhahayaa lasoo saaraya xaqiiqo wey haddii qofku uu ku dhinto xumaanna isagoo ku dhex jira la soo saaraya ama xumaanta samaynaa la soo saaraya macaad allahi dad baa waxay ku dhinteen ayagoo zinaysanaya dad baa waxay ku dhintaan ayagoo baadhiyeynaya dad baa waxay ku dhintaan waxaan la yaabay qiso waxaan akrinayay wiil walaalaha ka mid ah wuxuu ka sheekeynayaa wuxuu leeyahay xaaskiisa kitaab buu qoray risaaluu qoray wuxuu leeyahay iyadoo baadhi ka dhaansanaysay iyo accident baa dhacay meeshaa duntay meeshii markay duntay baan isbitaalka ugu tegay buyi markaasuu wuxuu leeyahay magaciisa ma sheeg laakiin qisaduu qoray wuxuu leeyahay wax aan hees iyo baadi ahayn afkeedu ma karo waxaa le laa ilaha ila allah dhe tawxiidso markaase waxay ka sheekeynaysaa un baadhi hebel hameenkaan ka ciyaarayey hameenkaan xagga ka dheelayey hameenkaan saas sameynayay bay leedahay cagsigeeda waxaa la sheegay dad quraaa nin dhihi jiray waxaa jiray maxamed alcumaan oo kuwait oo qaari oo caan ahaa indhoolba dariir kaana dariir acma waa nin mucaasir ah wuxuu wiilashiisu ka sheekeynayaan markuu dhimanayay baa la yidhi wuxuu yihi isbitaalkaa la geeyey inta isbitaalka jidka loo sii waday ayaa waxay dhaheen qur'aan buu akrinaya nin qaari'a buu ah waa nin sakaraada maantana qur'aan buu akrinaya markaasay markay dhexis sii mariyeen bu wuxuu leeyahay malaa'igtaan ujeeda ma ujeedaan waxay dhaheen indhihiisa waxba aan arki jirin baa wax arkay u daawanaya waan ujeednaa si u daawanayey u daawanayey u daawanayey isbitaalkii baa la geeyey isagoo qur-aankii akrinaya wuxuu yidhi bu wiilkiisii aabba keligaa baa soo noqon doona kulama soo noqon doone eh waa ku dardaarmayaa saan iyo saan iyo saan iyo sameen markuu qolkii la geliyey ayuu wuxuu lahaa baa layihi qolka ciriiri buu noqday malaa'ig baa ka buuxda waa neefsan lahay qolka dhan ciriiri buu noqday isagoo qur-aanka akrinaya naftu ka baxda markuu dhintay waxay leeyihiin wiilashiisa markii la duugayey wuxuu leeyahay wiilkiisa weyn wuxuu ku dhaaranaya markaan iilka dhigay madda albasar ishu intay aragto iilkii kala furmay fiiri waa jannadii oo loo jeedo jannadii oo loo jeedo wey oo dadka ay arkayaan wey marka ilaah waxaan ka baryayaa inuu khaatumadeena suubiyo adduunyadana ikhwaaniyayna israacinin kelimadaasaan rabay muxaadaro waxaa jirtay khaatumada iyo dhimashada ku saabsan oo galabta la rabay inaan jeedino laakiin waktigii baa yaa isguray haddana sheekii baa insha allah baa diyaar ah oon dhegaysanaynaa laakiin intaasaan rabay inaan idinku baraarujiyo qof waloo markaad dhimanaysid lama yaqaano meeshaad u socotidna lama oga markaad dhimatid waxaad kasbatay unbaa kaa horeeya haddaad khayr kasbato khayr baa kaa horeeya haddaad xumaan kasbatana xumaan baa kaa horeysa laakiin intaad nooshahay waxaad xaq u leedahay inaad toobad keento ilahay fursu ku siiyey aan toobad keenna inaga dhan ilahi waxaan ka barya inu toobadda naga aqbalo allahuma inaa natuubu ilayka fatub calana ya arxama raxima jazakum allahu khayra